wasaaradda beeraha iyo waraabka ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo muqdisho kulan ku qabatay ayaa waxa ay sheegtay inay baaritaan ku samaysay ciidda nafaqaysan si loo ogaado siron lagu qaado wax soo saarka dhinaca beeraha ee dalka maxamed cabdi xayr maray wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa ugu horeyn kulankan ka hadlay isagoo sheegay inay wasaaraddu ahamiyad gaara siinayso sidii loo ogaa lahaa dhulka ku wacan wax soo saarka si saro lagu qaado tayada wax soo saarka dalagyada dalka ujeeddada maanta aanu halkan u fadhino kulligayo annaka iyo kambanigan brivatka ee hoblabis oo ah kambani dowladda la shaqeeya laakiin brivate ah waxaa weeye inaanu ku wareejino hoblabis ama rajada baaritaanka haddii la fasiro aan ku wareejino carooyin laga soo qaaday dhulka soomaaliyeed beeraha soomaaliyeed dhulka soomaaliyeed caradiisa ilaa afar boqol oo goobood oo ka tirsan dalka laga soo qaaday oo aanu doonayno inaanu baadhno caradaas nooceeda nafaqada ku jirta waxay ka kooban tahay iyo waxa ay ku habboon tahay ama waxa ay ka dhiman marka laga fiiriyo xagga nafaqada aanu doonayno in la ogaado farxad bay noo tahay in dalkeenu uu leeyahay shaybaar ogaan kara sidaas oo caradaas loo ogaan kara oo shaybaarada caalamiga la tartami kara qiimeyn lagu sameeyey east africa standara aada iyo aad baanu ugu faraxsannahay sidaa aada wada ogtihiin dalkeenu markuu burburay wax waliba waa ka burbureen xogihii la hayay oo dhan baa burburay dhaatooyinkii dowladdu haysatay dalkeeda ka haysatay noocyada kala duwan haddaanu ka fiiriyo dhinaca beerahoo kale carada ka haysatay degaamada kala duwan ka haysatay wuu burburay wasaaradda beeraha waxaa sharaf noo ah inaanu dib u soo celinay aqoontaas inaan raadin waa ujeedaan caradan midabadeedu inay aada u kala duwan tahay meelo kala duwan laga keenay oo dalka ah intan yarun baanu keenay laakiin ilaa afar boqol oo xidhmo oo saasa ayaanu ku wareejinaynaa shaybaarka inay noo soo ogaadaan nooca caree aanu haysanno degaamada kala duwan iyo mid waliba wuxuu ku habboon yahay wixii ka dhiman waad aragtay mararka qaarkood talooyinka wasaaradda beeruhu ay siiso beeraleyda soomaaliyed waxaa ka mid ah inaanay hal dalag labaatan sano hal beere ku celcelinin oo loo baahan yahay nafaqada dhulka ku jirta in la maintayngareeyo marba nooc laga laga sameeyo marka analysiskan ama ama ama imtixaankan soil maaminka ay ku jirto wasaaradda beeruhu waxay beeraleyda soomaaliyeed iyo iyo degaankaba bidqabka degaanka ay ka siinaysaa aqoon ku dhisan cilmi oo meeshaas waxay ku habboon tahay iyo waxa ka bixi kara iyo nafaqada haddii xataa waxaa lagu beero nafaqada in lagu sii daro nooca nafaqe in lagu sii daro ay u baahan tahay ayaanu ogaan doonaa oo la wadaagi doonaa beeraleyda soomaaliyeed noqon doonta xog la hayo oo dalka meel kasta oo ka mid a caradiisu waxay ku habboontahay waxa ku jira iyo waxa ka dhiman la ogaan doono aad iyo aad baa umahadsan tihiin wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyey sare u qaaday sidii loo taageeri lahaa dadka beeraleyda ah iyadoona dhowaan ay maamul goboleeda dalka wareejisay cagaf cagafyo loogu talagelay tabcashada beeraha